halkaad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a hay-adda human rights watch ayaa ugu baaqday xubnaha ka qayb galaya shirka london beri ka furmaya in ajendayaasha looga doodaya lagu daro oo mudnaan gaara la siiyo arrimaha xuquuqda aadanaha gaar ahaan xuquuqda dumarka hay-addu ayaa warqad u dirtay ka qaybgalayaasha shirka berita furmaya shirkana ku saabsan qorshaha fog ee dowladda soomaaliya ay ku doonayso inay ku hagaajiso arrimaha cadaaladda booliska dibudhiska ciidanka ka hortaga kufsiga iyo dib u habeynta arrimaha maaliyadda maxamed cabdi sandheere ee warbixintan kooban nooga diyaariyey baaqa hay-adda human rights watch ee soo saartay shirkan oo ay ka qayb galayaan tiro ka badan konton dowladood kaasoo ay dowladda soomaaliya ku soo bandhigayso dib u qaabaynta arrimo dhowr ah ayaa david mefam oo ah madaxa hay-adda human rights watch faraceeda dalka u k uu sheegay in niyad wanaagga bulshada caalamku ay u hayso hoggaanka cusub ee soomaaliya iyo qorshaha cusub ay dowladdu soo bandhigaysaa uuna noqonin taageero aanay waxba ku xidhnayn master mefan ayaa waxa uu intaasi ku daray in shirka london kadib ay dowladdu wax ka qabato xuquuqda lagu tumanayo ee dalka ka jirta isagoo sheegay in go'aamada lagu gaadho magaalada london ay noqonayaan kuwa raad weyn ku yeesha dadka soomaalida oo dhan hay-adda ayaa sheegtay in waaxaha ammaanka iyo cadaaladdu ay muhiim u yihiin mustaqbalka soomaaliya iyadoo xusein muddayar ka hor ay soo saartay warbixin ka hadlaysa xadgudubyada ay qaybaha kala duwan ee ciidanka soomaaliya ka geystaan xeryaha barakacayaasha ee magaalada muqdisho hay-adda ayaa qoraalkeeda ku sheegtay in dowladdu ay qorshaha dib u habaynta ku darsato hannaan ay ku kala shaandhaynayso ciidamada cusub ee la qorayo hay-adda oo xusaysa weerarkii dhacay koob iyo labaatankii bishii abril ee lagu qaaday dhismaha maxkamadaha magaalada muqdisho iyo kii lix iyo labaatankii isla bishii abril lagu dilay sarkaal ka tirsanaa xeer ilaalinta soomaaliya ayay hay-addu sheegtay in dalalkaasi ay muujinayaan baahida loo qabo ilaalinta saraakiisha sharciga kuwaasoo ay ku jiraan garsoorayaasha iyo qareennadu waxayse hay-addu sheegtay in arrimahaasi ayna ka muuqanin isbedelada cusub ee dowladdu soo bandhigtay human rights watch ayaa sheegtay in dowladda iyo waddamada kaalmeeya ay xil iska saaraan sidii qorshaha cusub ee dowladdu waddo loogu dari lahaa xuquuqda dumarka waxay sheegtay in dowladaha deeqda siiya soomaaliya ay dowladda ka caawiyaan sidii loo kobcin lahaa awoodda booliiska si ay u ilaaliyaan dumarka iyada oo sidoo kalena la kordhinayo tirada dumarka ee ciidanka loo qorayo hay-addu waxay intaasi ku dartay in lacag dheeraada loo qondeeyo adeegyada caafimaad iyo kuwa maskaxeeda lagu taageerayo dhibanayaasha kufsiga hay-adda ayaa sheegtay in marka shirka london la joogo ay dalalka deeqda bixiyaa taageeraan hannaan xuquuqda aadamuhu uu qayb kaga noqon karayo qaabka cusub ee soomaaliya qaramada midoobay ugu jirayso hay-adda ayaa sheegtay in haddii guddi qaran oo xuquuqda aadamaha qaabilsan soomaaliya loo sameeyo loo baahan yahay in guddigaasi uu noqdo mid madax bannaan oo isagu ajendayaashiisa samaysta sidoo kale baadhista dembiyada awood gaara u haysta islamarkaasna leh awood buuxda oo ku booqan karayo xabsiyada dhinaca kale idaacadda v o a oo waraysatay lisli lefco ku-xigeenka hay-adda human rights watch ee africa ayaa ka hadashay xadgudubyada loo geysto warfidyeennada soomaaliya iyo sida loogu baahan yahay in shirka london uu arrintaasi ilgaara ugu eego warfidyeennada soomaaliya run ahaantii waa kuwo ka mid ah kuwa ugu nugul warfidyeennada caalamka waxaan aragnay toddobiyo toban warfidyeen oo la dilay sannad iyo barhkii lasoo dhaafay marka waxay la tahay inay jirto baahi weyn oo la doonayo in lagu ilaaliyo warfidyaanka iyo dadka kale ee xuquuqda aadamaha ka shaqeeya ayay tidhi warqaddii ay hay-adda human rights watch u dirtay ka qaybgalayaasha shirka london ayaa lagu xusay in marka la eego baaxadda iyo nooca xadgudub ee soomaaliya ka dhacay labaatankii sane ee lasoo dhaafay in dowladda soomaaliya iyo dalalka taakuleeya looga baahan yahay inay abuuraan guddi qaramada midoobay ka tirsan kaasoo baadha islamarkaasna diiwaan geliyay xadgudubyadii dhacay intii uu dagaalku ka socday soomaaliya david mefam madaxa hay-adda faraceeda dalka u k oo arrintaasi ka hadlaya ayaa sheegay in haddii hogaamiyaasha caalamka ee ku kulmaya magaalada london ay doonayaan isbeddel micno samaynaya ay tahay inay taageeraan halbeegii ay cadaalad ku heli karayaan dadkii soomaaliya lagu xadgudbay xilliyadii dhowaa iyo kuwii hore labadaba arrimahaas oo master mefam uu sheegay inay ka hortegayaan falal mar dambe dhaca
warbixintii maxamed cabdi sandheere ayay taasi ahayd uu kaga hadlaya baaq hay-adda xuquuqda aadanaha ay u jeedisay ka qaybgalayaasha shirka arrimaha soomaaliya looga hadlayo ee berri magaalada london ka furmaya